dalkiidinka qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha cadaado kusoo dhowaada barnaamijka xulashada waraysyada ee raadiyaha cadaado
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masixi ad ku gubataaye geediiyo dhulkuba kuu dacweeye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo guruuta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelingalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gubac ku liifsiiya gidaad allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi gurmago-nin gegan iyo allow geed qalabay kaadhig gebigaaba midkaasoo rabbu gaban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku goorraayihiyo geedka rabbi lababsho geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taa goorta laga leexday gisi wayraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaagoronta kaafuule aar kuu gabada iyo libaax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
waa toddobada bisha diseembar sanadku waa laba kun iyo afar iyo labaatan qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa sheegay inaysan jirin waxa u dhammaystiraan xukuumadda federaalka ee soomaaliya muddada ay jirtay waxaad maqli doontaan hadal maanta magaalada muqdisho uu ka jeediyey ra-isul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre waxyaabaha sidoo kale caawo aan soo qaadan doonno waxaa ka mid noqon doonaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan sheekh yuusuf alcadaala ayaa weerar afka ku qaaday wasiir juxa haddaba muxuu yidhi waxaad maqli doontaan hadal magaalada muqdisho uu ka jeediyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya sidoo kale qodobada kale aan soo qaadan doonno waxaa ka mid noqon doona dowladda dhexe ee soomaaliya iyo ciidamo cusub waxa ay ka dejisay maanta mar kale magaalada raas kambooni waxaana halkaa laga dareemayaa raaqiic ciidan iska soo horjeeda u dhexeeya dowladda dhexe iyo sidoo kale maamulka jubbaland xilli ay sii kordhayso xiisada u dhexaysa maamulka jubbaland iyo sidoo kale dowladda dhexe ee soomaaliya waxyaabaha sidoo kale aan eegi doonna waxaa ka mid noqon doonaa waxaa magaalada muqdisho gelinkii dambe ee maanta laga soo jedejiyey ilaa iyo toddobaatan dhallinyaro ah kuwaasi oo dhowaan dooni ay kula qalimitay xeebaha dalka malakaskar dowladda soomaaliya ayaa diyaarad u dirtay waxaa laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee muqdisho waxaad maqli doontaan faahfaahinno ku aadan arrimahaasi barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan saaxiibayaal sidoo kale waxaan soo qadan doonaa faahfaahinno dheeraad ayaa laga helayaa dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda waa ciidamada daraawiishta jubbaland iyo sidoo kale dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo ka dhacay saacadihii ugu dambeeyey dulaadka magaalada kismaayo ayaad maqli doontaan sidoo kale waxaan soo gudbin doonaa saaxiibayaal islamarkaana aan eegi doonaa barnaamijka inta uu soconayo halka uu marayo khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo sidoo kale maamulka jubbaland anigoo nurdishirda ayaa caawa soo saaray stuudiyaha muqdisho ee raadiyo cadaado ayuu naga imaanayaa farsamada waa saaxiibkay luqmaan axmed ee saaxiibayaal kusoo dhowaada barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado
dalkii idinka qardibay
waxaan ku bilaabaynaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan sheekh yuusuf alcadaala oo maanta ka hadlayay kulan ka dhacay magaalada muqdisho ayaa weerar afkaa ku qaaday wasiir juxa iyo sidoo kale maamulka puntland wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ayaa dhaliilo culculus u jeediyey maamulka puntland waxunayisada tan
dad mas-uuliyiina oo hadda qaar ka mid a dowlad goboleedyada madax ka ah wasiirka ah dowladda federaalka wasiir ka soo noqday nin weynoo madaxiisu caddaado oo aan aqoono u dhimanayn ah oo maalin kasta hadlayo waxa uu ku hadlayo iyo khalfiyaadkiisa haddii la baarana wax laga yaqyaqsooda ah oo runta ay ceeb tahay in qof dad soomaaliyeed magacooda ku hadlaya uu waxaa sameeyo laba taariikhood uu leeyahay nin ka mid ahoo nin weynoo la yaqaano madaxu caddaaday oo aan hadda da u dhimanayn labo qormuu leeyahay laba midna buugay ku qoran tahay midna waa muuqaale la yaqaano buuggiisa ciwaankiisa wuxuu uga sheekaynayaa fal anshaxumo ah oo uu ku kacay oo noloshiisa soo martay oo uunan la xishoonaynin adoo marka mas-uula oo dadka soomaaliyeed oo dhan matala inaad la soo fadhiisatood ku faanto doorkii aad ku lahayd in dowladnimadii soomaaliyeed burburto ood qabyaalad faafiso maalin kasta waxaas inaad ku faanto haddana aad derajo lahaato haddana aad xishoon weyso waxa noocaasoo kaleeta ahaa dadka soomaaliyeed mas-uuliyiin u ah oo ku dhexnoo qaar ka mid ah kuwaasoo kaleeta waxay ka xun yihiin oo dhaqanxumadooda iyo ficiladooda ay ka halis badan yihiin kuwa argagixisada sababtu waa maxay argagixisada waaba la yaqaanaa laakiin qofkaani isagoo balaadfoomkii dowladda isticmaalayo ayuu sidaas u hadlayaa waxaad arkaysaan mararka qaarkood isagoo isla qof xumey ama qof wax ka sheeg himulooyinka ummadda soomaaliyeed leedahay inuu maalin kasta weerar ku yahay oo uu ka hadlayo shad bilyan oo qaranka soomaaliyeed laga cafiyey ma qof baa iska leh qof laga cafiyey miyaa jiro haddii qof weynoo dadka soomaaliyeed derajo u haya intuu meel soo istaago uu su-aal geliyo oo uu dhaho deynta in la ka cafiyaa qaladay ahayd haddana uu mas-uul sheegto uu calanka halkan kusoo xirto qof taytar iyo derajo iyo xurmale isaga kaana dhigo sow masiibo weynoo na haysato ummaddeenna haysata sow maaha iyada maanta waad la socotaan muxuu ahaa warbaahintu weligeedna way ahayd seeb laba af leh maantana way ka sii daran tahay waa loo sii nugul yahay muxuu ahaa duruufaheeda iyo culayskeeduna aad iyo aad buu maaragta muxuu ahaa u badan yahay haddii aan la maaraynin been abuurka iyo marin habaabinta ayaa ah wax aad iyo aad u sahlan oo xawli aad iyo aad u sarreeya ku socda haddii marka aynan awooddeenna midaynin oo codka wanaagsan aan la midaynin waxay taasi keenaysaa in codka xun uu waxyeelo yeesho uu saamayn yeesho codka xun marka aan leeyahay meelo badan uu ka yimaadaa nuucyo badan uu ku yimaadaa wuxuu ka yimaadaa cid kasta oo aan mas-uul ahayn mucaarad gaaru ma aha dowlad muxuu ahaa gaaru ma aha qof aan waxbaran gaaru ma aha tusaalooyin cadcad ayaana jira runtii oo dadka soomaaliyeed ay arki karaan oo dad waaweyn oo maaragta waxbartay oo aqoon leh laakiin aan khalfiyaadkoodu wanaagsanayn ay maalin kasta fariimo xunxun u gudbiyaan ayagoo isticmaalaya magacii dadka soomaaliyeed iyo xilalkoodii tusaalooyinkaas waxaa ka mid a runtii mar kasta yani dadka soomaaliyeed hor yimaada dad mas-uuliyiina oo hadda qaar ka mid a dowlad goboleedyada madax ka ah wasiir ka ah dowladda federaalka wasiir ka soo noqday nin weynoo madaxiisu caddaado oo aan aqoono u dhimanayn ah oo maalin kasta hadlayo waxa uu ku hadlayo iyo khalfiyaadkiisa haddii la baarana wax laga yaqyaqsooda ah oo runta ay ceeb tahay in qof dad soomaaliyeed magacooda ku hadlaya uu waxaa sameeyo dadkaasoo kaleeto taariikhdooda ayagu qoray oo taariikhdooda ay qoran tahay laba taariikhood uu leeyahay nin ka mid ahoo nin weynoo la yaqaano madaxu caddaaday oo aan hadda da u dhimanayn labo qormuu leeyahay laba midna buugay ku qoran tahay midna waa muuqaale la yaqaano buuggiisa ciwaankiisa wuxuu uga sheekaynayaa fal anshaxumo ah oo uu ku kacay oo noloshiisa soo martay oo uunan la xishoonaynin wuxuu kaloo caanku yahoo lagu yaqaanaa ma wax lagu faanaa qof dadka soomaaliyeed dagaaladii sokeeye ee qabaa'ilka iyo dhibaatada iyo burburkii dalkeenna ku dhacay inaad door ku lahayd wax lagu faanoo dadka soomaaliyeed lala hor yimaada miya oo inta la laxameeyo oo muusig la saaro aad adoo ummadda soomaaliyeed xil ay wada leedahay qofka degmo soomaaliya ka mida guddoomiye ka ah dadka soomaaliyeed oo dhan uu matala derajadoodu hayaa adoo marka mas-uula oo dadka soomaaliyeed oo dhan matala inaad la soo fadhiisatood ku faanto doorkii aad ku lahayd in dowladnimadii soomaaliyeed burburto ood qabyaalad faafiso maalin kasta waxaas inaad ku faanto haddana aad derajo lahaato haddana aad xishoon weyso waxa noocaasoo kaleeta ahaa dadka soomaaliyeed mas-uuliyiin u ah oo ku dhexnoo qaar ka mid ah marka kuwaasoo kaleeta waxay ka xun yihiin oo dhaqanxumadooda iyo ficiladooda ay ka halis badan yihiin kuwa argagixisada sababtu waa maxay argagixisada waaba la yaqaanaa laakiin qofkaani isagoo balaadfoomkii dowladda isticmaalayo ayuu sidaas u hadlayaa waxaad arkaysaan mararka qaarkood isagoo isla qof xumey ama qof wax ka sheeg himulooyinka ummadda soomaaliyeed leedahay inuu maalin kasta weerar ku yahay oo uu ka hadlayo shan bilyan oo qaranka soomaaliyeed laga cafiyey ma qof baa iska leh qof laga cafiyey miyaa jiro haddii qof weynoo dadka soomaaliyeed darajo u haya intuu meel soo istaago uu su-aal geliyo oo uu dhaho deynta in laka cafiyaa qaladay ahayd haddana uu mas-uul sheegto uu calanka halkan kusoo xirto uu qof taytar iyo darajo iyo xurmale isaga kaana dhigo wakhtigu ma xumaadee dadka xun
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xadhig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegay xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo wakhtigu ma xumaadee dadka xun ilaahay waxba kama xumaadaaney dadka xun
dirinay walaalayaal
waagaag markan waxaan eegaynaa magaalada baxdo waxaa lagu soo waramayaa in raaf xoogan maanta uu ka jiray magaaladaasi kuwaasi oo lagu sameynayo dadka kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba ogaaskaahiya ogaas axmed oo ka mid ah dhaqanka galmudug ayaan arrimahan wax ka weydiiyey wuxuu yidhi sida tan suwaada waahay waa idin salaamayaa adeega hadda foolka shaba in badan baan idin salaamayaa sanaan kadib dadkaas afartan qof bay ahaayeen toban naagoo dumar ah iyo soddon rag ayay ahaayeen waxayna ka shaqayn jireen dad deegaanka iyo hore uga shaqayn jireen iyo dad siyaala intayna isugu jireen marka intaas ayay ahaayeen kuwa hoy joogi jireen kuwa wakti dhow yimi kuwa wakti dhaxay intaas ayay isugu jireen marka waxaa runtii shaki baa deegaanku ka muujiyey ee nimankii ayaka haysahan u yihiin ayaa laga shakiyey marka sidaas alligeed ayaa dadka deegaanku iswarsadeen dadkaan dabiil male meelo raadsan male meelo raaxo male ka duwan waa iyaga kamida ayagoo meesha maxkamaddu ay ku taalo culamada isu marsadaan maxkamadda ayagoo warwareegayo saaxibeennimo ku dambana qaar la qabtay war maxaad moodeen maxaad ahaydeen maxaa meeshaan inka jiray marka waa adiga waa laga shakiyey aad iyo aad u weyna looga shakiyey marka dadkan sababka ugu weyn loo tarxiilay maxay ahaayeen haddaa ogaateen waxay ahaayeen waxay ahaayeen dadku sidaad ogtahay shabaab dhowr jeeray meesha weerar ku qaadeen waxaa meel oo laga raadsan dadka lagu laayo ayay ka badan lagu laayay dagaal shabaab iyo culamada simood shabaha ka dhaxeeyaa ka dhacay dhowr jeer qof kasta oo deegaanka u dhalan waxay soo saareen guddiga ehelsina al-shabaab iyo dadka deegaan qof aan deegaanka aan u dhalan safar waa ku mari kartaa habeen waa joogi kartaa isbuuc waa joogi kartaa laakiin inuu ku nagaado ayay diideen sababa ammaan aawadood iyo hubanta la-aan runtii ayaa qof kasta oon dabiilhayn ay in meesha lagu tiiqayo
marka amarkaas u- yuu ka soo baxay
amarkaa wuxuu ka soo baxay culamada sida al-shabaaba oo magaalada baxda layidhaha gacanta ku hayda ayuu ka soo baxay qofkana waxaad arka haddii la baqayo runta dhibaata ay ka timaado dalka deegaanka ay ka jirto waxa weeye waa in la yidhaha hebelow yaa kaa dambeena hebelow yaa kaa dambeena hebelow yaa kaa dambeena waad arkaysaa dalka dawla gacanta kuma wada haydo meelo yaray dowladdu ka talidaa waxaa gacanta ku haya nimankaas sida al-shabaab layidhaha Maamul- maxaa ayaga gacanta ku haya maamulkii galmudug Ayaga- maamulkii galmudug ah asaga ma kala hadashin arrinkaas oo ma kala xiriirteen maadaama halkaas hadda uu ka jiro maamulkii galmudug oosan alsuna aysan shaqaynin
maamulka galmudug mabana soo gaadhaba mar oo nifa oo ilkuwareertaya ama sanadkiiba mar ama waxaa laga yaaba toddoba bilood mar in la arko qof ka socda ama wasiir ku-xigeen ama wasiir dowlo oo galmudug in la arko midda kaliyihi oo ala xataa nin siyaasiga oo markaas dadka uu ka dhasho uu kasoo jeeda soo xuquuqanayo leh wara taageera marka geediga soo socdo anaan raba inaan guule qof dan u hayda baxda runtii ma jirto qof wax u geydana ma jirto baxda waa deegaan ay isku tashato maamulna samaysatay eh, inay nimankaasi sabab leedahay iska celidana go-aan ku gaartay oy runtii noloshooda geedo ku iliyaan haddii dowlad la arkana way ka mid yihiin haddii maamulka galmudug la arkana hadda diidi maayaan laakiin waaba la diido dhaqan iyo dhaqaalo iyo dhaqaalo iyo diidaba wax hadday guulaysatana baxdo waxaa sheegta maamulka galmudug iyo dowladda federaalka hadday guuldareysana beri bay ka yihiinoo waa shaqada ay tiri korayo haddii aniga cayaarta aan ku jirana baa igu jirta hadday fiican hadday xumaatana waa kala baxa weeye marka oo la iska sheegtaa mooyaane cid wax u hayda soomaaliya oo dhamaan ma jirinba hadda dadkii dadkii has dadkaas hadda la dar- la tarxiyelay intii ugu dambeeyeen hadda xaaladooda hadda ka warqabto ayaa laamigay joogaan colaada iyo godol laba iyo ku sugan yihiin dhulkaasay joogaan dhulkaas waa dul la wada joogo laakiin nimanka layidhaha meeshaa ku bina layidhaha sufiyaal ama sunna waljamaaca uma ogola qofka marka lagu qabto anigoo deegaanka u dhashaya aniga layidhaha yaa kaa dabiina haddaan leeyahay aqoon bal iska dhaaf nin kaloo shaqo u yimid ama runtii booqasho kale u yimid nimankan maxkamadda ayuu kabeen madow gelayaa laga soo qabto geeseeda saw- oo wax saw- sawir samaynayo sawir iyo taswiir ka qaadayo marka waxaa la yidhi nimankaas waa la fayliyey waa la raadsay kuwa hore deegaanku joogi jiray iyo kuwaan iyo kuwa ku xidhayba hal qof laydin garaafay ma laydin dili ma lacag baa laydin siinaya seed baa laydin siinaya beledka nooga taga laba qolo oo isagoon magaalada mooda joogi karto ee annagu waxaan iska waardiinaa nimankaas waxaan u aragnaa inaad saan u tihiin wax caddayna keena inaanaan saan u ahayn maadaama adinka maxkamaddii sawiraya layna qabtay saka adinka kamida adinka waxaan ka dabiina la imaada ama magaalada waa idin saadaynaa dhinaca meelahaas galmudug ka jirta iyo dowladda federaalka meelaha ka jirta aada
markii ugu horreysay oo tarxiil noocan u dhaca miya
waa markii ugu horreysa waxaana u keenay dadka maxkamadda sawiraya dad dacabanimo saddex nin oo kamid a iyadoo maxkamadda ay sawirayaan meesha ay ku taallo oo midba dhinac ka sawirayo moobayl la ag taaganaa la arkay markii jirdadu ay bilaabanaysa isniin baa looga jeedsay haddana waxaa la arkay laba nin oo sawiraya habeen kale sagaal saac marka waxa weeye waa la is aamini waayey dalka soomaaliyana maantay isma aaminto qola shabaab ay wadataa ay ku qaraabataa qola etoobiya huboodu doorataa ay ku qaraabataa qola kiya hubu doorataa ay ku qaraabataa qola managasar iyo shiisharisay aadaa qola imaaraadka carabtay u safartaa qola yuganday aadaa qola angolay aadaa qola koonfur afrika qato qola maraykan aadaa qola ruusha aadaa nimankaasu ay- ilaahay aayadihiisana waa ku jirsayin waana niman isku tashaday oo yidhi gabadhaydu hadday meel hebel ka timaad oona anigu dabiin ka noqon halla cays niman ku tashado go-aan ku taar ku gaaray weye waa niman erigooda gatay hub kala baxay waa niman dielcooda gatay hub kala baxay waa niman runtii ee, baalka ah isku tashaday haddii qof dabadda u jiro iyo hadduu dalka u jiro intaba isku tashaday ee dowlad fangarayda iyo ma hadduu yahay maamul galmudug iyo hadduu yahay eh, dowladda dhaxo federaalka midna ma jiro marka hadda waxaan u arkaa anigu waxaan ku haayo ama ku caadabo ama aan ku aan ku cambaareeyaba ma arko nin haddii ilaahay qurada isku tashaday cadowgiisa oo adduunka ummadda soomaaliyeed geeskiisa uu kala dagaalamayo waxaan u arkaa runtii in aan isaga uu mudan yahay in la yidhaahdo war waa mahadsan tahay waa kuylownay abaalmarin baad leedahay inay soomaaliya hadda waana fiican tahay adeer maxaane u soomaali isu dhirfumo soomaali oo dhaqaaqay waa ognahay inay isku dinta isku jirjir iyo isku mudaftaan ognahay inay isku adkaan ognahay laakiin amnigiiya dowladniyada in la wada joogo waxaa diiday geeri malag baa diiday inaca gareen la wada joogana dowladniyada in la wada joogo shidaad baa diiday ninba dan buu leeyay nin dameera ilaashada nin geel ilaashada nin hoola ilaashada nin diin barta nin wax kala aada nin roonfa nin wuxuu agreen meel la wada joogana camal baa diiday ninna naar buu noqonaya ninna mujib buu noqonaya ninna waa xaraam meelba la xaraam baa la taagaya marka eh, marka dan bay dideen nimankaas inay saas yeelaan anigu mana ku haye mana ku xambaaray
magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslax altabliiq alshabaab telefon jadiid alushiiq majmac lislaam alansaaru sunna xisb lislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalixiya axmediya saylaciya iyo qaar kalena hadda aanan tirin karin kuwanay daba soconayaan ama ay seer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuudiya waa nakruud safkii reer qoomaluud fircoon silicii ku dhacay halkii bay saarayn ilaahay saatir baa isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa haddii kale waxaad lama tihiin ssdf snm unc sbn ssnm unccb
diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dibu taliya yaan layna odhan wadirki baaye dibu taliya yaynaan ka noqon dayro admigaye dibu taliya yaan layna odhan wadadan jirine
dirinay walaalayaal
waagaan dhegeystayaal weli barnaamijka ayaad degeysanaysaan markan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa maanta magaalada muqdisho waxa uu ka sheegay in xukuumaddiisa aysan jirin ilaa hadda wax u qabsoomay wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo ka ka hadlay kulan ka dhacay muqdisho ayaa yidhi sida tan
waa holofholof way waxoogaa holofholof bay naga tahay marka eh, waxaynu u baahan nahay s- inaynu tiirarkii marka t- meel walba waxaa ka maqan waxbaa ka maqan eh, tan qaybaa ka maqan eh, tanna qeybbaa ka maqan tanna waxbaa ka go-an marka waxaynu ku jirnaa xilligii dhismaha ayaynu ku jirnaa Eh, waxa muhimka marka xilligan oo kale la fiiriya waxay tahay meesha progress ma jiraa mise waxa waaye waa state quo hadday noqoto waa dhib laakiin waxaan isleeyahay waxaa muuqda progress yani sanadkan kii horu ka fiican yahay ka kalena kii horu ka fiican yahay laakiin sidii la rabay speedkii la rabay ma ku soconaa Eh, waxaa dhici karta inaynaan ku soconin si aan speedkii la rabay ugu soconna waa kaan wasiirka hadda qorsheynta halkan inala fadhiya waa waxa n t b-ga loo keenay oo aan u dhahnay transformation aan u baahannahay si aan ku soconno waa si aad u luudayso oo aan si la rabay ahayn marka aan tallaabsanno eh, oo aan si fiican aan u orodno taasaa keentay inaan transformationka iyo n t b-ga inaan keenno taasaa keentay oo aan ka fekerno marka waxaan rajaynayaa la yskuma hayo inaynaan meeshii hore taagnayn la yskuma hayo dhinac kasta ee marka la fiiriyo inaynaan halkii hore taagnayn laakiin sidaan u soconnaay ma sidii ma deg deg baa ku jira ma jiraa waxyaabo badan oon qaban karnay oo aynaan qabanin ma jiraan Eh, waxyaabo badan oo sidaan u qabanayna si ka fiican aan u qaban karna ma jiraan Eh, eh, waan ha way j- intaasoo dhan way jiraan intaasoo dhan way jiraan awoodo aan leenahayna weli isticmaalayn ma jiraan ha way jiraan marka tirshiid baynu u baahannahay marka inaynu waxaas habayno oo aan eh, isku duwanno ayaan u baahannahay Eh, sidaad og tihiin eh, sida la sheegay waxaa isku jira de wasaaraddu waa cadaaladdii iyo dastuurkii marka waxyaabaha sida hadda wasiirkuna sheegay hadda markay hadlayeen wasiirka iyo wasiir dowlaha iyo xogayaha iyo ay hadlayeenna iyo khubaradiiba waxay dhahdeen waxaa laga maarmaana in dastuurka la dhammaystira weliba iyagoo sheegay kutubka sagaalaad iyo kuwa oo si- yani maaragtay muhiim u siya marka eh, waa saan sheegaya waa prerequisite wax isku xirxiran haddaan kaas lasoo samaynin adeegii garsoorka lama helaayo haddaan guddigii xuquuqul insaanka la samaynin adeegii garsoorka lama helaayo haddii marka waa way isku xirxiran tahay marka waxaynu u baahan nahay inaynu eh, inaan is ka wada shaqayno kulligeen sidii aynu godadka bannaan aan usoo buuxbuuxin lahayn ama meelaha buuxi meelaha bannaan marka wasaaradda qoyska waxaan ka rabnaa inay tallaabo soo qaado Eh, wasaaradda dastuurkan waxaan rabnaa dhowr tallaabo inay qaado wasaaradaha kale waxaan rabnaa oo sidaasoo kale inay wasaaradda maaliyaddu ay hope inay iyaguna tallaabo soo qaadaan Eh, maxaa jira wixii la dhaqaajiyaba ayagana waa iska cross ka way dhex fadhiyaan meel kastaa looga baahan yahay marka inaynu inagoo wada soconno marka inaynu gurigii dhisno dhammaystirno cadaaladda guriga
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaanta ha suulisi
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel
wahagaag ciidamo cusub oo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in dowladda soomaaliya maanta mar kale ay ka dejisay magaalada raaskambooni ciidamadan ayaa diyaarad qaasa waxay ka qaaday garoonka diyaaradaha ee muqdisho waxa ayna ka degeen magaaladaasi maalmihii lasoo dhaafay dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ciidamo badan waxa ay ku daabulisay meelo badan oo ka tirsan gobolka jubbada hoose gaar ahaan magaalada raaskambooni xilli ay sii kordhayso xiisadda u dhexaysa dowladda dhexe soomaaliya iyo sidoo kale maamulka jubbaland madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ee dhowaan lagu doortay magaalada kismaayo iyo sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxay u dhexaysaa xiisad xoogan waxaana tani ay ku soo aadeysaa xilli madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud salaadii khudbada ee jimcaha kadib hadal uu ka jeediyey masjidka shuhadaa ee ku ku dhex yaalla madaxtooyada soomaaliya uu ka sheegay islamarkaana weerar afka uu ku qaaday madaxweynaha jubbaland iyo sidoo kale ah, maamulkiisa dhinaca kale wararka kale aan ka helayno magaaladaasi kismaayo waxay sheegayaan in maanta dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada ka tirsan kuwa daraawiishta jubbaland iyo sidoo kale kuwa dowladda waa kuwa ka tirsan dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo puulo xaaji oo ka tirsan gobolka jubbada hoose dagaalkan waxa uu ka dambeeyey kadib markii dagaalamayaal ka tirsan shabaabku ay weerar culus ay ku ekeeyeen fariisimo ciidamada daraawiishta jubbaland ay ku lahaayeen deegaankaasi saraakiisha jubbaland qaarkood ayaa waxay sheegeen inay iska caabiyeen weerarkii kaga yimid dhinaca dagaalamayaasha ururka al-shabaab
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel
barnaamijka xulashada waraysyada ay dhageysanaysaan markan waxaan eegeynaa sarkaal ka tirsan maamulka jubbaland ayaa waxa uu sheegay in aysan in ay iska difaaci doonaan haddii weerar uu kaga yimaado dhinaca dowladda federaalk ee soomaaliya sarkaalkan oo ka tirsan maamulka jubbaland oo warfidyada kula hadlay magaalada kismaayo ayaa yidhi sida tan
waxaa la yaab leh oo aad maskaxdannada uga weynaatay dowladda federaalku inay sheegato inay goobihii ciidamada admis ay ka baxeen ee ku yaalay dowlad goboleedka jubbaland inay iyadu buuxiso waa arrin la yaab leh sargaalkii kala wareegay ciidamada ayn in admis in xeradan kala wareegay anigu ahaa anigii baana dhex taagan anigii baana ka hadlaya been intaa la eg baa loo badheerayaa kolla isma lahayn waan ku celinayaa waxaan ahay taliyihii kala wareegay in magaalada kudhaa in in in xerada admis magaalada buurgaabo in xerada admis ee ku taalay taliyihii kala wareegay baan ahay kulligood bay dhaantayda way arki doonaan way daawan doonaan sidan oo kalean waxa weeyaan yaan yaan yaan video call u wada gallay walow aan filahayo inayna cod duubin laakiin sawiraantanadii baa yaalla way og yihiin waxaa kaloon caddaynahaya maalinkan xeradan aan la wareegayn waxaan ku nidhi xeradan waxay ku taallaa dhul istaraatiijiya iyo xerada buurgaabab cadowga joogana cadow aad u fara badan waayo waxaan rabnaa maxaad na- noo qaban kartaan waxay dhaheen annaga bataatanba madaxweynaha iyo sulsaaraha waxaan ka haynaa xeryahaasi inay burburi noogu qoran yihiin
kursigaasan aasaqae madaxweyne madaxweyne koli dhahaye
waxaan ahay madaxweynaha dowladda jubbaland waxaan ahay madaxweynaha dowladda galmudug waxaan ahay madaxweynaha dowladda somalilan
anigu waxaan ahay madaxweynaha dowladda puntland
aniguna waxaan ahaa madaxweynaha khaatuma state
waxaan ahay madaxweynaha dowladda banaadir state
war ana waliba ahaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ay ii haysid kore waana ii lagobsid kore
anna waxaan ahay madaxweynaha dowladda everland
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay
haddii aan eegno markan waxaa lagu soo waramayaa in magaalada muqdisho galinkii dambe ee maanta diyaarad qaasa ay ka soo dejisay ilaa iyo toddobaatan tahriibiyaal soomaaliyeed ah kuwaas oo dhallinyaro u badan dhowaan ay ahayd markii dooni ay kula qalimintay iyagoo ka badan boqol iyo labaatan ruux xeebaha dalka malkaskar iyagoo kusii socday dalka faransiiska waxaana toddobaatankan dhalinyaro badbaadiyey dowladda dalka malkaskar diyaarad qaasa oo loogu diray garoonka diyaaradaha ee muqdisho ayaa maanta ka soo dejisay garoonka waxaana arrintan si weyn iskaga kaashaday dowladda dhexe iyo sidoo kale dowladda dalka malakaskar dhawanay ahayd markii xeebaha dalka malakaskar ay ku qalimitay diyaaradda ayraahdee dooni weyn taasi oo ay ku tahriibayeen waxaana saarneyd dad ka badan ilaa iyo boqol iyo labaatan ruux waxaana geeriyooday tiro aada u fara badan markii loo eego dad kale soo badbaadiyey oo gaaraya ilaa iyo todoba toddobaatan ruux kuwaas oo ah muwaadiniin soomaaliyeed oo dowladda federaalk ee soomaaliya gacan weyne ka geysatay sidii dalka dib looga soo celin lahaa
galab wanaagsan ilaahay subxaana wa tacaala ayay mahad u sugnaatay waa maalin kale oo haddana qiiro badan leh maantase aad bay uga sii duwan tahay dhallinyarada ilaa iyo kor dhaaftay lixdameeyada ee soo noqday ee laga soo celiyey madagaskar ee ka soo badbaaday doontii qallimatay qaarna ka nooga dhintay ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto intii dhimatay waaridkii iyo ehelkii iyo waddankii ay ka tageen samar iimaan allaha naga wada siiyo waxaan mahad gaara leeyahay madaxweyneheena madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xukuumadda ra-iisul wasaare xamsa iyo dhammaan ayagoo dhammaystiran dowladda isleh oo dhammaystiran waxaanu kaga mahad celinayaa sida dhaqsaha badan ee loogu gurmaday ee loogu diray diyaarad khaas ah in dhallinyaradaas madagaskar laga soo qaado muddo bil ka yar ee waddankii dib loogu soo celiyo ayagoo raalli ah inay waddan ku soo noqdaan murugo miiran weeye waa caloolxumo waa bainful in carruurtayada maxaa ku yidhaahdaa la iibsado oo maaragtay qalubta laga tirtiro ay cararaan waaridka dhallinyarada waxaan ku leeyahay jooga waddankiina riskiga geerida ah intii dhimatay aad ka soo badbaadeen waxaan leeyahay kala joogaan hala jooga waddanka dowladda iyo dadkana iyo private sectorkana waxaan leeyahay aan isugu xiranno dhexda ilaahay waddankeena hanoo dejiyo quruxda ku socota allaha noo siyaabiyo anigoo ah guddoomiyaha hay-adda qaxootiga barakacayaasha iyo dadkiga soo gurya noqday mar walba waxaan u taagannahay dowladdeennao dhammaystiran in aan dadkeenna u gurmano dhallinyaradeena shaqaalo lala raadiyo maaragtay xirfado loo abuuro dhallinyarada hala guubaabiyo wacyigelin badan haloo sameeyo marka really waa very touching markaan qaarkood storida ay noo sheegeen iyo si waxay ka soo ay soo arkeen ee la soo kulmeen laga sheekeeyo diyaaraduhu intaa kuma eka tan waa diyaarad khaasa oo dowladda soomaaliya ay ayadu dhexda u xiratay dadkii waddankeedana u soo xirato marka taas waa gooni laakiin weli waxaa socda diyaaradihii kale ayagana maaragtay imaanaya oo haddeer doontii ay ku soo xeratay berbere oo yeman ka imaanaysay ilaa iyo tiro ka badan een, ee, sagaal boqol ku dhowaad ah ee, ayaan hadda waxaan sameynay labadii bilood ee ee, saddexdii bilood ee sanadka hadda ugu dambaysay sidaasay u soo socdaan u imaanayaan waxaan rajaynayaa in qorshe midaysan annagoo dawladdeenna dhammaystiran inaan u jahanno si dadka iyaga iyo dhallaankayaga aan waddanka ugu adkeen inay waddanka joogaan ay waddankooda imaansadaan beeraheenna falanno batroolkeenna noo soo baxay iyo rajada wanaagsanee noo muuqata inaan wajahno ilaahay subxaana tacaala ha noo dejiyo waddanka siyaasadda iyo meel kastaba iyo maaragtay ka- iyo maxaa yeele kala daadsanaanta muddo badanna saarneyd ilaahay ha naga dulqaado ay ee, waxaa weeyaan wax loo dulqaadan kara ma aha carruurtayada la'anaysa day and night meel kasta ku rafaadsan ku silecsan Ee, waxaa weeye waa murugo aan maaragtay aan dhammaan lahayn marka waa mahadsantihiin miidiyaha waa mahadsan yihiin maamulayaasha ee, maxaan ku rahaa wasaaradda arrimaha dibadda waaxda afrika ee, wa- wasiiradeenna ee, maxaan ku dhahaa ergeyga ga- qaar ee, khaaska ah madaxweynaha ee maaragtay da- tahriibayaasha ee, dee ma soo koobi karo dowladdeennii oon kala har lahayn Ee, aad iyo aad ayaan kaga mahad celinayaa anigoo again safiya ah maalin wanaagsan wakhtigu ma xumo ahaadee dadka xun
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xadhig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegey xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo wakhtigu ma xumo ahaadee dadka xun ilaahay waxba kama xumaadaane dadka xun
darinay walaalayaal
qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay markana markana xubintii kalaamaan ayaan idigu duwaya war kalamaanay war mahaysiina ciidamadii itoobiyaanka ahay haye maysu soo dhiibeen war hadna iskama baxayno miyay dheheen waar masaalax bay taasu soo gaadheen war warkii hore war soo dhaafiye kumanaan askar itoobiyaan ah ayaa dhinaca xuduudda geda ka soo galay Haye.
hubka nuucyadiisa kala duwan iyo taangiyaalna waa wateen Haye.
inay duulaan yihiinna waa iska caddahay Haye.
hadda jawaabta soomaaliya oo dhanay u taallaa war dalabo adigaan warayna dowladda soomaaliya warqaday ku jawaabtay waxayna tiri waxaan cambaaraynaynaa ciidamada etoobiya ee soomaaliya xoogga ku soo galay qaramada midoobay iyo hay-adaha caalamkao dhanna waa ogeysiinaynaa ay dhaheen hadda rag isguraye war kalamaanay fadhinoomayaale waxaan dhihi lahaa daandaasiga itoobiya haddaan cidinka diidaynin damacooda yaab kale haddaan la iska diidaynin waxay ciidan daabuli haddaan daal la odhanaynin dalka iyo dhulkii aan lahayn waa iska soo degiye dagaal inaan ku baaqno kolkaa dirino soo maaha
war soomaaliya waataas haystay ee etoobiya ha ka xaxaabis war bilaashad u leedihiin soomaaliya haystaye itoobiya dadku ma wada nacba qaaraana soo dhowaystay qaarna siday u wacayeen iyagaaba u imaad diidsan war bislow laakiin waxaa nasiib darro ahaa la yidhi in soomaali maanta siyaasad isku haysata ay etoobiyaan ka faa'iidaystaan warbowa dadka siyaasadda falanqeeya waxay leeyihiin axmed madoow baa wacay oo u hilinhayaan war dad kaloo siyaasadda indhaindheeyaa iyaguna waxay leeyihiin haddii aan siyaasadda isku aragti laga ahayn cadowgana isku aragti laga noqon maayo war madaxweyne xasan maxamuud wuxuu yidhi siyaasad sideedaba isku aragti lagama noqon karo doorasho dadkao dhan ku qanacsan yihiin marna ma dhici karto ee waxaa la sameeyaa halkii loo badan yahay iyo codaa lagu kala baxaa si aan uga gudmo doorashooyinkii dadbanaana waa inaan dhiirannaa oo aan doorasho qof iyo cod ah meeshii ay ka dhici karto aan ka qabannaa waana naga go'an tahay uu yidhi war madaxweynuhu salaadii khudbada kadib masaajidka ka hadlay wuxuu kaluu yidhi horta axmed waa axmed madax qabiil maaha tala qabiil iyo tala ummadeedna kuma socdo waana nin keligii socda oo dantiisa wata saddex iyo toban sanana jubbaland hortaagnaa intuu joogana caqabaduu waday hal tuulana kama xorayn shabaab hub iyo ciidan wixii uu hayana baqaare iyo kayduu geliyey maanta ula soo baxay inuu dowladda soomaaliya kula dagaalamo war madaxweyne xasan sheekh axmed madow waxaan kula kaftami jiray buu yidhi dagaal shabaab ima socotsido malaha saaxiibada hore dhowraysaa ayaan dhoweed markaan dagaalka shabaaba ku jirnayna axmed wuxuu diidanaa buu yidhi ciidanka deegaanka ee macawislada loo yaqaan warkaalmaana war ma haysaan madaxweynuhu wuxuu ka hadlay taariikhdii bilow iyo dhammaad axmed madoobe ay isla soo mareen doorashooyinkii uu boobay iyo sida uu caqabada u yahay iyo wax allaalay wixii khilaaf isagaiyo dowladda soo dhex maray laakiin madaxweynuhu markuu tixanaha taariikhda axmed madoobe marsiinayay wuxuu ku gaabsaday wixii dhacay waad ogeydeen war ciidamada dowladda soomaaliya ee askambooni jooga waxaa ku biiray diyaaradihii ciidamada cirka ee militariga soomaaliya hantii u dambaysana waxay sheegaysaa diyaarado kaleoo ciidamo dheeraada wado in hadda loo diyaarinayo arbau dowladda jubbaland waa tii amar soo saartay diyaaradaha ku mamnuucday shalayna waxay sheegeen diyaarad ciidanka raskabooni saadka u siday inay lidka diyaaradaha u isticmaaleen war bashiirow lid diyaaradyada maamul goboleedyadu heli karaan suuga u weynaaye ma etoobiya siiday war baqaarada uga buuxeen baa lagu yidhi war kalamaanaya xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo garowa lagu casuumay wuxuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu dhihi jiray puntland oo maqal wax soconaaya ma leh jubbaland oo doorashada diidanna wax socon maayaan maantana wuxuu taagan yahay loo joojin maayo marka siyaasadda soomaaliya dad isbedelo ma baahnee aragti isbedeshay u baahan tahay now taasaa la leeyahay israacdo aryaadhahaasa migay cabdullana wuxuu yidhi ulbirohon aboor cuuney siday ahaa jirtay u tal ulbirohon aboor cuuneyn siday ahaa jirtay u tal war kalamaanay war ma haystaan ra'iisul wasaare xamse oo salaadii jimcaha kadib masaajidka khudba ka jeediyey wuxuu yidhi hayehe asaguna ma bilaabay war axmed weligiis inuu jubbaland dhinacna u dhaafo ma rabo miyuu yidhi inta siyaasadeennu sahan u wareersan tahay sida biniaadanka uma noolaan karna miyuu yidhi war wadda qarda jeexa oo ina aqoonba wax ku wadnaa miyuu yidhi hayaay waar somalilandna muxuu ka yidhi war waad farantiin waxna laydiinma sheegi karee ra'iisul wasaaruhu fadliga sadaqadu leedahow ka hadlay weliba dadka wax awooda inay wax la baxaan uu ku taliyey bulshadu inay wax sadaqaysatana waa ku barakowdaa uu yidhi isu naxariista si ilaahay noogu naxariista miyuu yidhi ra-iisul wasaare xamse wuxuu ka hadlay korrubshanka iyo musuq maasuqa wuxuuna yidhi musuq guryuhu ka soo bilowdaa ganacsiga iyo hadda meel kastuuna ku jiraa dadkuna waxay ka hadlaan oo keliya madaxda sare aas aaska hadda in laga soo bilaabay u baahantay cadaaladda soomaaliya aryaadhaha war ma haysiina dalka suuriya xaaladiisu waa bariga dhexaa la yidhi war dalka suuriya inuu bariga dhexa ku yaal waa ogeyna maxaa isbedelay war mise maqaxooti cusub baa ka yimi war ma shirkii jaamacadda carabta lagu qaban rabaa madaxweyne xasan sheekh miyaa casuumeen obow shirka midowga afrika goormaa talow duba lagu qabanhayaa aryaadhaha weligeen warka waa la waalatiine mucaaradka suuriya waxaa la yidhi madaxtooyaday labaatan shan kilomitir u jiraan awooddi bishaar al asadna waa isku dhammaatay qoyskiisana mar horeu dalka kala baxayaa la yidhiyo asagaiyo ruushkana xiriirkooru ma wanaagsana cabdullah haddaba waxaadna leedahay xukunkii reer asad ee suuriya ee kontonka sano soo jiray gabagabuu maraya war kalamaanay siyaasadaha adduunka waad ku wareersan tihiine waxaa horey loo yidhi ayadoo tamcaartiiyo nimcada qaaradani taalla toban jeer ka badan tahay dunidan tuuqsiga u aadno afrikada maanaa iri tahriib meel kastaba taagan dalkoodaoo tigaad badan la hooteedsan yahay kayrku ha tabcina maanaa iri dhulkee dhoof u wada tooqa tafta kuwuu u haytee isyiri yurub mar soo taabta ayagoo tabaalaysan ee taws la kici waayey maanaa tuuga liibiya fadhida badi ku taakeeyey tubqa loocan duulkii maraataran ma yeeshaane waa digtaytar goortay dheheen geesi tabantaaba ayagaa nidaamkiiyo tirtiray talisyadoodiiye maanigaa tariiboola ka dhigay meel wax lagu toogto intaan tacaddi owgiis dhargee kibir la soo toosay maanigaa talxiil idhin riyaa tira masaakiina sidii ruux ku talagalay dalxiisou u tamashleeyo maanigaa baariis orod ku tagay tookiyana diiday talaxumada qaarkeed mar bay eber ku taagtaaye maanigaa inay kala tagaan carab ku taageeray inay tuurta dhigataa dahraan loo tallamayaaye sidii loo tahluukayn lahaa waaye loo turubye maanaa tooshka iiraan ku shidhaysaan u kala tuuro waa horay ciraaq tumatay oo dhiiggu tago qaadye taariikhda magacay laheed kii tiraa garane maanigaa tubada suray baqdaad meesha tara taalla haddaan nabadda loo turin dagaal waa dhib iyo tawse maanigaa talluun daba shidee suuriya u taabtay tartan baa adduunyadan ka jira nin iyo taagtiise maanigaa talyaaniga dulmiyey ruushna tabantaabay wiilkii timaha xirnaa cirkiyo taabay samadaase hadba wuxuu tijaabshaa nuglayr tiira dheere ahe maanigaa madaaficda tumay kuuriyada taalla israa'iil rag baa tiiriye kibir ma tooqeene maanigaa talaabiib u gaday taangiyada yaalla dabadeed yuhuud tabarrucee toos u ugu geeyey falastiinna dhagax tuura idhi aan ka rogintaaha tolla aye mar bay noqon kuwaa xoog ka tabarroone
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijkii xulashada wareysyada waanageynta markan waxaan igu duwayaa qaybtii kalamaan ayaan igu duwayaa anigoo nurudisharda ayaa soo saaray farsamada waxa uu ahaa luqmaan axmed
madaxweyne.
ducayno wala ducayne noo ducay madaxweyne